waayo waxaanu aragnaa arrintaas maamul goboleed maamul samaynta xilligii oo soomaalida sirkii eldoret laiskugu tegay waxaa lagu heshiiyey laba gobol chartersa oo cabdilaahi soo sameeyey laba gobol iyo saddex gobol wix ka badan in la sameeyo haddii oo laba gobol laisku afgarto laba gobol laga dhigo haddii saddex gobol laisku afgarto saddex laga dhigo iyo wix kasii badan walaalo ana markii aan meel kasta fiirinay ama qaab kasta fiirinay ama meel kasta aan u degnay shirkii dawashisiinta soomaaliya oo loo fariistay saddex lix kuna oo ergo ay kasoo qaybgashay ee soomaaliya o dhan isu waxaa laisla afgartay in la heshiiyo oo soomaaliya gacantiis qabsato boqol iyo soddon iyo shan dowladood oo safaaradaha caalamka kamid a aad timid waxaa go-aan lagu gaaro soomaaliya in la heshiisiyo gacmahana ay isqabsadaan ma garta waan gartay
hadda waxaa timid rag dalaaley ah oo shariif axmed shariif xasan uu kamid yahay oo uu kamid yahay cali maxamed geedi raggii oo dawladdii cabdilaahiis burburiyey oo shariif shariif aadan ishe xasan ko ku yahay oo la magac baxay baarlamaanka xurta ah ee hadda ka degay meesha la dhihi jiray casmara markaan shirka u fadhinay oo anagoo oo dhahayno war shariifow gudoomiyihii baarlamaanka tahay ummadan kale oo qobkeeda iska dhaafee dib usoo noqo warkeena waa diiday waa tii hore u baxay
maxaa ku jaban in dib u heshisiin la qabto oo gobolkaasi mid nabadoon laga dhigo suldaane
taasi hadi ma imaan karta waxay ku imaan kara niman oo salaadiin oo baadaana ayuu saloota koofi u xiray deegaanadiisa kusoo dhaweeyey oo qolbuu ku xirtay wuxuu asaga rabo ka sameystay nin madaxweyne oo ka dhigta walaalkiisa hadda ka hor ah waa jiray haddana mar labaad wuxuu sameeyey inuu dadkii wadana koofiyada u xiro yiray u-n-ka iyo meel kasta geeyey oo soo yareeyoo yiday nicolaski ninkaas meeshan xukuma waraaqdii faraha ka saaray oo kan kaleo kenya oo faraha u ka saaray ka maraykanka ugu tegay ka etoobiya gabra ugu tegay u yiri saddex gobolaan dhisa ideyna igu saacida xasan sheikh iyo madaxweynihii dalkii u yimid intaasa qabaa dadkii joogo u-nkii oo joogo meesha waraaqa soo dhigay saada u-nkana waxay jecelihiin in hore loo socdo oo dalkii dib loo loo hagaajiyo oo nabadgeed socodkii hore loo wadaa macnaha lagu heshiiyo mugtahay marka ayaga waxay isleeyihiin haddii wax la noqon karo yaana laga hor imaan marka annaga odayaashii dhaqankaa nahay cid ugu sheegay ma leh cid la tashaday ma leh cid go-aanku la gaaray ma leh reer baydhabo hadda dhib ku hayaa lix gobol nimanka sheegta waa kala buriyey annaga waxa weeye haddii ay saas naqatay salaadiinta waxay go-aan ku gaareen inaan annaga aniga aan mas-uul aan ka naqdo oo aan u sheego beesha caalamka ka afyaan ahaan waxaan niraahdo warshadiiso biraha dhulka dhig dhay boqol soo heshiisii markaas annaga noo imaado wuxuu yii gogol baa la dhiga oo nabadooda beelaha meesha wada dego ee dagaalka hata meesha ka wado intee meesha ku wada degan hadda nimanka aan isku dheganaha dagaalka iskala soo horjeedin saddex iyo labaatan sana dadka xoog lagu haystay guryahooda xoog lagu haystay beerahooda xoog lagu haystay hadda xoog waa dhamaaday u-nkaa joogo niman amison layidhaaha hadda dalka joogo nin kasta gurigiisa ha yimaado dib hagu soo noqdaa layidhi marka hadda inuu sacaadkan lagu sameeyo uu yidhaaho shir baan hanta qabanaya lasu yimaado go-aan hala gaaro oo asbigaa gogasha dhigaa gogol sanad iyo toddoba bil socotayaa jirta marka gogashii inuu hadda baalmaro gogol kala dhigo reebushtone shanteeda gogolan dhigaa oo dadkii dhan oo soomaalida meesha dadka u sheegaya marka soomaalida meesha degta boqol iyo labaatan boqol iyo waxa waaye iyo laba qabiila meesha degan boqol labaatan iyo shan qabiil camalaa meesha degan oo soomaaliya oo ka kooban inshaalla hoose marka haddii dadkii uu rabaa inuu mijaxaabiyo hadan yidhaahdo waxbaan samayn rabaa nabad baan samayn rabaa saan baan qayeeli rabaa marka annaga waas maxaa isla garanay ilaa amar dambe inaan ka joogno bahashaas oo markii la heshiiyo oo ummadda gacmahaas qabsato oo ninka xildhibaanka dhaqanaayo odayaa meesha gees mugta marka ninkii oo iska tegay meesha oo asii wasiirnimo qaatay oo xildhibaannimo asla iskoraayo hadii arrin kale meesha mugta
waayahay idinku sidee rabteen hadda in wax loo sameeyo ama loo wajaho
waxaa loo wajaha hadii la heshiiyi waayo oo odayaasha dhaqankii sabalahood iyo nimankaas hadda meesha kasoo socda hadii heshiiyi waayaan annaga waxaad la garana inaan markaas ka fiirsano maamul goboleeda dawla madaxweyneyaal badanaa jooga hadda sida axmed madow oo kale oo kismaayo degan oo dawladdiisa wato oo heshiis si fiican naga dhexeeyo haddii annaga dad beero iyo dhul iyo dekado iyo bad leh waxa oo lala heshiiyo hadii dhulkiisa shariif maba lahaa bad ma lahaa marahawaadeedka oo dadka ummadaas oo sidaa oo sidaa hoos degan inuu marahawaadeyo rabana suldaane laakiin isaga waa madaxweynihii maamulka koonfur galbeed saddexda gobol dowladda federaalka soomaaliya ayaa aqoonsatay markastoo ma habboonaan lahayn in eedeynta intaad jeedan lahaydeen ka hor inaad la hadashaan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee dalka
maya maya taas ma ana laba kun iyo to- laba kun iyo toddobadii shirkii lagu qabtay dib u heshiisiintii wixii lagu heshiiyey annaga rabnaa in la helo haddii taa la waayo waxay noqonaysaa dawlad oo caalam ah oo la aqoonsan yahay waxay ka dhisan tahay haddi kismaayo afara ku noqonayna ana xaggaan wajahayna oo dhinacaas ujeesinaynaa cid cid xoogi karta male u-nka waa joogaa dawladaha caalamka waa joogaan dhib hadda saas hadda anoo anaga noo hadda nahaayo ma jirto laakiin ilaa amar waa u sheegaynaa waayahay sidaad sidaad sheegaysa haddaad dhankaad ku haddaad dhankaas aad ku biirtaan maxaad ka faa'iidaysaan waxaan faa'iidayna nimankaas dekeday leeyihiin airportka iyo dhulbeereeday leeyihiin sidii shabeellaha hoos oo kale waxay leeyihiin qumbo waxay leeyihiin qaraa ka bax dhulkooda waxaa ka baxda sinaa ka baxdo niman oo macnaha dheef haysta waayo laakiin nin aan dheef haysan oo laf engegan haysta aan wax ma ku darsan karnaa anaga haye sidee jeclaan lahaydaan hadda in la sameeyo
waxaan jecelnaha ana haddii uu warkeeni awaamirta inay go-aan ka qaato sanada todoba bilaa shirka afgooya yeelay oo haddii uu arrintii annaga aan samayno haddii uu raaco oo aan ku heshiino dad wax islimaal qabta ay naqanana laakiin haddii u deeyo oo macnaha yidhaahdo arrintaas aniga unbay ugu ka ii bari tahay hadduu asiga wax tarayo baarlamaanka iyo macabdillahi yuusuf waa awood meesha ka baxay waa ka tegey isoo gudoomiyaha baarlamaanka ah dowladdii sheekh shariif waa awood wasiirka maaliyadoosa noqday meeshuu marsiyi waa awood dowladdii hadda xasan sheekh baarlamaankii oo soomaaliya ka mid yahay baarlamaankii inay abti u qaadaan ninkaas eryana waa yeeli la-yihiin dowladdii ayaaba hadda iskaashanaa siyaasad ah isku haysto oo rizaara hadda lama haayo oo cumar cabdirashiida hadda joogo oo walow hadda oo lagu dhegan yahay oo dhibkiisa hadda uu taagan yahay oo golaha wasiirada inuu soo dhisi la-yahay marka wax badan aad dowmarta abtiyo
waaya ugu dambeyn maxaad ku baaqi lahayd waxaan ku baaqacan soomaaliya shabeellaha degan inaysan dagaal kale ama dhib kale la horseedin ninka shariif la leeyahay aadan sheekh xasan inuu ummadaas kala eriyo dhibaato iyo waxaan loo jeedin sameeya ayuu rabaa dowladda etoobiya waa ogtahay sida cabdullahi yuusuf u yimid ilaa iyo hadda inay dalka ka bixdaaya baydhabo ku sugan tahay oo cid aanaysan jirin dowladda kenya waa ujeedaa inay badda soomaaliya qayb ka mid ah oo shidaal oo laga helay inay leeyihiin shidaalkii aan rabnaa marka soomaaliya dhibaato badan iyo igid dhibaato ka haysaa waa ujeedaa wax kala hadlayo nimanka caalamkan indhahay ka fiirmaysaa dadkiina waa kala yaacsan yihiin dowladiiba qarankii macnaa dhib hadda hayso reservi waa dhisi laayahay marka waxyaabo badanaa jira oo oo oo